على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku dhex jirnay shuruuddii uu lahaa markhaatigu waxaa inoogu dambeeyey shardigii shanaad oo ahaa qofkan markhaatiga noqonaya waa inuu caadil yahay markaa wuxu uhi sheekhu raxima ullahu tacaala walilcadaalati cadaalada khamsu sharaa'ida shan shardi ayaa u sugnaaday wa fii bacdi nusakhi khamsu shuruudin baa u sugnaaday axaduhaa midkeed an yakuuna alcadlu waa inuu yahay qofkan caadilkahay mujtaniban mid ka dheeraaday lilkabaa'iri dembiyaalka waaweyn ay likulli fardin minhaa mid kastoo kabaa'irta ka mida mid ka dheeraaday waa inuu yahay falaa tuqbalu la aqbali maayo shahaadatu saaxibi kabiira dembi weyn qof u saaxiiba markhaatigii lama aqbalayo ka zinaa waaba zinadii wa qatli nafsi iyo naf dilideed bikayri xaqin lagu dilo wa haani ka labaadna an yakuuna waa inuu yahay hayra musirin mid aan joogtaysanin oo aan daa'imin cala alqaliili kii yara bimacnaa mid ka mida oo mina sakhaa'iri dembiyaalka yaryar ka mida falaa tuqbalu lama aqbalayo shahaadatu lmusiri kii markaa daa'imaya ee joogtaysanayay calayhaa sakaa'irta iyo dembiyaalka yaryar wacadulkabaa'iri dembiyaalka kabaa'irtaa tirintoodana madkuurun waxaa lagu sheegay fi lmutawalaati kutubaha la dhaadheereeyey waxaa sheekhu leeyahy raxima ullahu tacaala walilcadaalati cadaaladii waxaa u sugnaaday khamsu sharaa'ida shan shardi oo u sugnaaday wa fii bacdi nusakhi khamsu shuruudin shan shardi ayaa markaa loo shardiyaa axaduhaa shantaa shardi midkood an yakuuna alcadlu qofkan caadilki waa inuu yahay waxaa kaga wanaagsanaan lahaa in la yidhahdo an yakuuna shaksu qofka caadilkahi waa inuu yahay yacnii waxa weeye dee xuunkii oo qofkan markaa mawsuufkaa lagu xukminayo sifo keensanaysa intaan laba xukminin in markaa loo sugay le'anna waxay ugu sugnaanaysaa cadaaladdu waxa weeye marka arrimahan la helo ee ka hor ma sii sugnaa marka an yakuuna shaksu ayaa kaga wanaagsan an yakuuna alcadlu qofkii caadilkaabaa shuruuddan loo shardinayaabay ayay wekaanaysaa sidaana baa qofka loo shardinayaa shuruuddan si uu caadil u noqdo marka an yakuuna alcadlu ay shaksu waa inuu yahay caadilka noqonayaa mujtaniban lilkabaa'iri dembiyaalka waaweyn mid ka dheeraaday oo ka fogaaday oo aan ay likulli fardin minhaa mid kasta oo ka mida ka tegay oo aan ahayn qof dembiyaalka waaweyn ku dhaca aan ahayn mar haddaynu saani falaa tuqbalu la aqbali maayo shahaadatu saaxibi kabiira dembi weyn qofka saaxiibka wahee ku dhacay lama aqbalayo markhaatigiisii allaahumma dee inuu ka toobad keeno weliba sanadna waaliktibaaru sanatan cala al asax siduu subadku lahaa weliba dee sanadna la ikhtibaariyo ka soo wareegtay mooyaane markaa faasiq ayuu ku noqonayaa ka zinaa waaba sida zinadii oo kale wa qatli nafsi waa nafda dilideedii bikayri xaqin xaqdarro lagu dilo salaada markaa ka tegitaankeedii qofkii markaa dee qirsanaa waajibnimadeeda sakadii oo u diida iyo waxaa la midka ahay faraha badan wa haani ka labaadna an yakuuna yacnii waa inuu ahaado hayra musirin mid aan markaa ku adkaysanin oo aan daa'imin oon israar iyo markaa daa'imidiiyo ku adkaysi aan samaynin cala alqaliili kii yaraa min asakaa'iri ka mida macnaha calaa shayin min asakaa'ir kii yara macnaha wax ka mida baa looga jeedaa min asakaa'iri dembiyaalka sakaa'irta ee yaryar ka mida oo markaa dee dumarka eegmadoodii oo kale iyo yacnii islulkii oo kale iyo qof muslima markaa dee cudurdiiniya iyadoonu jiray saddex maalmood inuu ka haajiro iyo waxyaalaha noocaasoo kale ah waa inaanu qof markaa mid ka mida joogtaysi aanu ahayn falaa tuqbalu markaa lama aqbalayo shahaadata almusiri calayhaa sakaa'irtaa wax ka mida kii markaa isagu joogtay si ee caado ka dhigtay lama aqbalayo markhaatigiisa sida raggan markaa dumarka iska salaamaya iska canqaadaya oo kale ee markaasi ama saylad ha jooge ama meel kale ha jooge yacni kaasoo kale markhaatigiisa lama aqbalayo wacadulkabaa'iri dembiyaalka waaweyn haddaba sheegitaankooda wacadulkabaa'iri dembiyaalka waaweyn tirintooda madkuurun waxaa lagu sheegaa filmutawalaati kutubaha la dhaadheereeyey ayaa markaa lagu sheegaayoo yacnii tiriya dee kutubo markaa alkabaa'ir la yidhaahdo oo markaa dee gaarkooda sida kii dahabiyo kii markaa ibnu xajar iyo kutub badanoo markaa dee kabaa'irta lagu ururiyo oo u gaarina iyaguna way jiraan dembiyaalkuna inay u qaybsamayaan kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar dee qur-aankaaba caddeeyo in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddii aad ka dheeraataan baa ilaahay yidhi waxaa laydin diidaya kuwiisa waaweyn kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wixii yaryar yacnii ee aanu qofku joogtaysanin dee waa laga dhaafayaayo dee salaadaha iyo weysada iyo baa lagaga dhaafayaa haddaba kabiire marka la tilmaamayo culamada qaar waxay ku qeexeen oo yidhaahdeen waa kullu jariimatin tu'dinu biqilati irtikaafi murtakibiha biddiin waxa weeye waa jariimo iyo dembi kasta oo ku ogeysiinaysa ama laga dheehanayo ama laga garanayo qofka waxaan ku dhacayaa sida uu diintii u fudaydsanaya diintii aanu xil isaga saaraynin yacnii qofka waxaan kabiiradan iyo dembiga samaynaya dilkii masalan samaynaya zinadii samaynaya salaadii tegitaankeedii sekadii diidaya yacnii waxay tusinaysaa qofkaasi inaanu markaa diintii u aaba yeelaynoo diintii aanu markaa waxba iskaga tirinaynin waxa kaloo ay yidhaahdaan waxay yidhahdaan kullu macsiyatin fiiha xadun fi dunyaa waa macsiyo kasta oo qofka adduunyada lagu xada macsiyooyinkii adduunyada lagu xadayey aw laxiqa saaxibaha waciidun shadiidu min nafsi kitaabin aw sunna oo dee waa kuwaasi waa zinadii iyo khamrigii iyo qadafkii iyo kuwii dee xuduudda lahaa amaa waxaa ku soo aroray waciid iyo goodi daran baa ku soo aroray naska kitaabka ama sunnaha sida dee cunidda xoolihii agoonka oo kale ilaahay yidhi inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslaluuna saciiran ilaahay yidhi dembiyaala kabaa'irtaa bay ka mid noqonayaan waxaa kaloo yidhahdeen ow warada fiiha tabaru'un ow laysa mina ow nafyu iimaan ama iimaankaba laga nafye ama naga mid maaha ama beri baan ka ahay ay ku soo arooraan bay culimada qaarkood ee inkastoona ay isku waafaqsanayn culimmadu arrimaha qofka dembiyaasha ku dhacay ama waxyaalaha inaanu markaa caadil noqonayno markhaatigiisii markaa aan la qaadanaynin dee waa sida markaa fuqahadu ay qabaan culimada qaarkood baa waxay fadwadeen xilliyadan dambe ee laga yaabo dee inuu fisqiga iyo waxyaalaha yaryar iska wada camimay dadka haddii la yidhaha qofka caynkaasa markhaatigiisa lama qaadanayo dee axkaamtiiba cadilmaysa markaa dee dadkii mar hadday iska wada cadhoobeen dee markaa markhaatiga ciddii ka marqahaydun markaa ha la qaado haddii kale markaa waxaa imanaysaa dee inay xuquuqdiiba cadilanto culimada qaar baa kala qaaday oo waxay u kala qaadeen shahaadada laba qaybood waxaa shahaada ikhtiyaariya shahaada idraariya shahaada waa ikhtiyaariyo door baa loo leeya dee gabarh haddii la guurinayo dee in loo doono dad wanaagsan ama haddii aad dee caqdi gelaysaan oo wax kala qoranaysaan dad wanaagsan inaad doorataan oo markhaati galawa oo cadilina waa heli kartaan oo ikhtiyaar baa u leediin laakiin wax dhacay dil baa meel ka dhacay yacnii zinaa meel ka dhacday boob baa meel ka dhacay shil baa meel ka dhacay ciddii joogtay ayuunbaa markhaati ka noqonaysa haddii owyarayaana ahaaninba dee dad shuruuddan cadaaladda laga helaba yaanay ahaanin kuwaasaa markhaati ka noqonaya haddii markhaatigooda la qaadi waayo dee waxaa noqonaysa xuquuq badan baa cadilmaysaa dhowr iyo sagaahankiibaa waxaan filaya saddex iyo sagaashankii ahayd ayaa dil baa la ysku qabtay nin baa nin dilay qolyihii ciidamada ahaa markaa qoladii laga dilay waxay ku doodayeen camdi buu u dilay oo hana loo qisaaso qoladii wax laga dilayna waxay ku doodayeen mee gef buu ahaayo mag baa nagu leedihiin wadaadada dhowra baa la ysugu kaayo keenay beryahana wadaadada qolo waliba wadaadkeeda ay soo kaxaysan jirto dee qolo waliba wadaadkeeda soo kaxayso loo yar reerkaasunbaad noqonaysaa reerkaasuuna siduu doonaya hadduu ku soo kaxayso loo yar reerkaasubaatee wadaad xaq doonaya ma tiid deedna walaad markaa qoladii ku doodaysay nin kale wax dishaya ee qisaasta markaa diidanayd oo doonaysay markaa magta in laga qaado xaggaa ka socday ayaa markhaatiyadii ayuu dureeyo wuxuuhi war kuwan markhaatigal ma aha oo waa kuwii ciidamada habay haano nimankan qaadka cunaya ee lagabana salaad tukanina dadka boobaya daydaga markhaatigeli maayaa buuri war maahe kutub badan baanu markaas soo qaadin war maahe haddaynaan ka qaadin dee axkaam badan baa cadilmaysa wadaadkii baa arrintii ku adkaysay wadaadku baa allah u naxariistee wuu dhintee bahashan dumaduu suuqa iskaga ciyaari jiray markaasaana dhi waa hagaage muxakamka lafdiisa maxaa loo shardiya qofka dad u garsooraya muxakam noqo suuli cadaalad basa ku adna haddaba caadilmatiido bahasha wadigan wadigan dumadda suuqa ku ciyaara aduuna haddaba ka bax markaa xilligan ay waxay wada cadmimeen yani culimada qaar baa markaasaa fudooday shahaadadana labadaa markaa u kala qaaday wasaaliduka saddexaad an yakuuna alcaddu waa inuu yahay saliima sariira mid markaa sariiradiisa ay alcaqiida ay nabad qabto falaa tuqbalu lama aqbalaya shahaadatu mubtadicin mid bidcoolaa markhaatigii lama aqbalayo yakfuru bidcadiisa ku gaaloobi oo ma yafsuq bibidcatihi bidcadiisa faasiqu noqonaya falawalu kamanan kara albacha waa ka markaa soo saarka diiday wahaani kalabadna ka saabi saxaabati saxaabada markaa kii cayay weeye ama aladii ka laa yakfuru aan ku galo walaa yafsuqu bibidcatihi fatuqbalu shahaadatu waa la aqbalayaa wa yustathnaa min haadihi ka waxaa laga soo reebayaa alkhataabiyatu qolada khataabiya la yidhaahdo oo falaa tuqbalu shahaadatum lama aqbalayo wahum firqatun waa koox yujawisuuna shahaadata u bannaynaya markhaati lisaaxibihim idaa samicuuhu markay maqlaan yaquulu isagoo leh lii calaa fulaanin kada fain qaaluu hadday yidhahdaan ra'aynaahu waxaa yuqridhu kadaa isagoo amaahinaya qubila shahaadatuhum shahaadadooda waa la aqbalayaa waxau sheekhu leeyahay wahaani shardiga labaad ee qofka loo shardiya an yakuuna alcadlu an yakuuna shaksu ayaa kaga wanaagsan waa inuu qofku yahay saliima sariirati sariiradiisa iyo caqiidadiisu miday badqabta waa inuu yahay ayilcaqiidati caqiidadiisiiyo wuxuu rumaysan yahay iyo wuxuu aaminsan yahay miday nabad qabato oo aan markaa balaaya aanay ku jirin waa inuu yahay oo aanu mubtadic yacnii ku gaaloobaya bidcadiisa ama ku baasqobaya aanu ahayn mar haddaynu saani falaa tuqbalu lama aqbalaya shahaadatu mubtadicin mubtadic shahaadadii lama aqbalayo bidcoole yakfuru bidcadiisaa ku gaaloobaya ow ama yafsuq bibidcatihi bidcadiisaa faasiq ku noqonaya waayo cadaaladii baa meesha ka maqan markaa falawalu ka hore bidcadiisa ku gaaloobaya kamanan kalalbacsa waa ka markaa inkirayba yacnii soo saarka in dadka markaa dib loo soo noolaynayo loo soo saaraya qiyaamaha ama yacnii ilaahay waxaas weynunboogya waxa yaryar ma oga ayuu markaa inkirsan yahay oo saasuu aaminsan yahay kaa wuu ku gaaloobayaa markaa isagu taa oo markhaati laga aqbali maayo wahaani kalaadna ka saabi saxaabati saxaabada kii caaye weeye oo markaa isaguna arrintaa faasiq ayuu ku noqonayaa saxaabada caydeeda ama hortu saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam yacnii waa dadku ilaahay u doortay rasuulkiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam inay saaxiib la noqdaan ay ummadda uga horrumeeyaan waa kuwa ilaahay u doortay inay markaa jihaadka la galaan waa kuwii qur-aanka ilaahay soo dejiyey waa kuwii nebiga sala allahu calayhi wasalam isgarab taagay alle iyo rasuulkiisuna way ammaaneen caqiidada ahlusunna waljamaaca saxaabada rasuulka ay ka qabaanna waxa yacnii ijmaaliyey ama duuduubay taxaawiyada oo kale ayaa erayo kooban markaa ku soo ururiyey waxaanu yidhi markaa wa nuxibu asxaaba rasuulilahi sala allahu calay wasalam haddaan ahlu sunno nahay waan jeclaanaynaa asxaabtii rasuulka walaa nufridu fii xubbi axadin minhum mid ka mida jacaylkiisa quluwi iyo xadka kaga bixi mayno si ay shiicada qaarkood dee cali ay u wadeena ilaahba u gaadhsiiyeen walaa natabaraw min axadin minhu mid ka midana ka beri noqon maynooo sida ay dee shiicadu ay abubakar iyo cumar iyo dee saxaabada imadanoo ka mida uga beri noqdaan wa nubqidu man yubqiduhum ka u cadhooda waa u cadhoonaynaa wa bikayri alkhayri yadkuruhum waxaan khayr ahayna ku sheegaya qofka u cadhoonaya khayr waxaana ku sheegaya annaguna waa nacaynaa walaa nadkuruhum ilaa bikhayr saxaabada rasuulka waxaan khayr iyo wanaag ahayn ku sheegi mayno wa xubbuhum diinun wa iimaanun wa ixsaan jacaylka saxaabadu waa diin iyo iimaan iyo ixsaan wa buqduhum kufrun wa nifaaqun wa tuqyaan nacaybkooduna waa gaalnimo waa munaafiqnimo waa tuqyaan iyo xadgudub hadda caqiidada ahlu sunnaha ay ka qabaan saxaabada waa taa haddaba qofka saxaabada caaya saxaabada oo dhan wuu gaaloobayaa mucdamkooda kacaayaa wuu gaaloobayaa mid ka mida ka ku caayo markaa saaxiibtinimada rasuulka sala alla alay sl ula saaxiibahana wuu gaaloobayaa caayisho ka markaa ku caya wixii ilaahay ka beri yeelay isagana wuu gaaloobayaa hadduu qofku gaalaysiiyo saxaabada oo dhanna sida ay shiicada markaa ay qabto dee qullaadooda ama inkastoo maanta wada qullaadba yihiinna saxaabada rasuulka ilaa way ridoobeen midhadh mooyaane gaalnimo ku xugbaan isaguna wuu gaaloobaya ka dhammaantood wada caaya ama gaalaysiiya ama badidooda gaalaysiiya ama mid ka mida saaxiibtinimadiisa u gaalaysiiya ama caayisho wixii ilaahay qur-aankiisa uu kaga beri yeelacay wuu ku gaaloobaya intaa wixii aan ahayn qofku markaa kuma gaaloobaye faasiq ayuu ku noqonayaa halkanuu markaa sidan leeyahay ibnuqaasim huna madaahibta marka la eego waxay ka kala qabaan shaaficiyadu waa qowlkii shaaficiyadu waxay qabaan iyagu abubakar iyo cumar caydooda laba wej baa ku sugan qofku wuu ku gaaloobaya iyo kuma gaaloobayo inaanu ku gaaloobayn bay iyagu xoojinayaan saxaabada intooda kale caydooda yacnii ku gaaloobi maayo bay qofku yidhaahdaan laakiin subkiba ama subkiba arrintaa ka duwan oo le saxaabada dhammaantii qofka cayaa waa kufrun bilaa shak hadduu mid ka mida oo saxaabinimada uu ku cayana waa kufri subkiba isagu arrintaa kaga duwan maalikiyaduna iyaguna faasiqnimada inuu ku faasiqoobaya bay qabaan xanafiyaduna inuu ku faasiqoobaya ayay qabaan xanaabiladu ayagu waxay qabaan in hadduu xalaashado uu ku gaaloobayo haddiise aanu xalaashanin uu faasiq ku noqonayo markaa kasaabi saxaabati saxaabada kii caayayey yani waa qowlkaa shaaficiyada ama aladii ka laa yakfuru aan ku gaaloobaynin walaa yafsiqu bibidcatihi bidcadiisa markaa aan kuna faasiqoobaynin isaga fa tuqbalu shahaadatuhu shahaadadiisa waa la aqbalayaa markaa waayo dee inuu arrintaa musiib ku yahay ayuu markaa rumaysan yahay wa yustathnaa min haadihi tan waxaa laga soo reebayaa qolada aan kuna gaaloobaynin kuna faasiqoobaynin bidcadooda waxaa laga soo reebayaa alkhataabiyatu qole khataabiye la odhan jiray oo xilligaa dee a'immadani ay kutubtan qorayeen joogay khataabiye la odhan jiray oo nin khataab la yidhaahdo loo nisbeeyey falaa tuqbalu shahaadatum lama aqbalayo wa hum ayaguna firqatun waa koox yujawisuuna shahaada bannaynaya markhaati furl lisaaxibihim saaxiibkooda dee khataabiyadaa kala tirsan idaa samicuuhu markay maqlaan yaquulu isaguna lii calaa fulaani kada hebel waxaasaan ku leeyahay yacnii rumaysan markaa in markhaatiga loo furo oo waxay rumaysan yihiin cidda ay khataabiyada isla yihiin inaanay been sheegaynin markaa qofkuba hadduu idhaha qofka anaa wax ku leh waxay rumaysayen saaxiibkooda inaanu been sheegayninoo saasay ugu markhaati furayaan dad kuwa lama aqbalayo laakiin waa goorma waa haddii aanay sababtay ugu markhaati furayaan caddaynin markaasaa wuxu uhi fa in qaaluu hadday yidhaahdaan waa marka aanay sababta caddaynin fa in qaaluu hadday yidhaahdaan ra'aynaahu waxaan aragnay yuqridu kadaa isagoo waxaa amaahinaya ama waxaan maqalay isaga oo sidaa leh qubila shahaadatum shahaadadooda waa la aqbalayaayo dee wixii meesha laga ordayey ahaa inay maqleen un isagoo yidhi waxaasaan cid ku leeyahay inay saa ugu markhaati furayaan ixtimaalkaasaa meesha ka baxayoo waa kuwan sababtii caddeeyey yidhi isagoo amaahinayaan aragnay ama isagoo garanaya ayaan aragnay waxaa kaloo laga soo reebaa ka markaa dadka bidcadiisa ugu yeedhaya bidcadiisu yaanay mukafira iyo mufasiqa midnaba aanay ahaanine ka daaciga ah ee isa bidcadiisa ugu yeeshaadisa lama aqbalay siaan riwaayaddiisaba iyo welintiisa xadiidkaba aan loo aqbalaynin waaraabicu kaabna an yakuuna alcaddu waa inuu yahay maamuuna alqadab cadhadiisa mid laga aamiye wa fii bacdi nusakhi maamuunan cinda alqadab falaa tuqbalu lama aqbalayo shahaadatu man mid markhaatigii laa yu'manu aan laga aamihan cinda qadabihi cadhadiisa agtiisa waalkhaamisu ka shanaadna an yakuuna alcadlu waa inuu yahay qofkan caadilkaahi muxaafidan mid ilaaliya calaa muruu'ati midlihi kuwa la midka ah muruu'adooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda waa inuu ilaaliyaa waalmuruu'atuna takhalluqu alinsaani waa qofku inuu khuluq iyo dabeeco iyo dhaqan ka dhigto bikhuluqi amhaalihi dadka la midkaa dabeecaddooda oo min abnaa'i casrihi casrigiisa wiilashooda ah fii zamaanihi wakhtigiisa wa makaaniya meeshiisa falaa tuqbalu lama aqbalayo shahaadatu man mid marag furkii lama aqbalayo laa muruu'ata lahu aan wax muru'a lahayn kama yamshi fi suuqi waaba ka suuqa ku soconaya makshuufa ara'si aw ilbadani hayri alcawra canhum oo walaa yaliiquu bihi daalika aanu cunamin amaa kashfu alcawrati fa xaraamun weeyi waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala waalraabicu ka afraad an yakuuna alcaddu an yakuuna shaksu waa inuu qofku yahay ma'muuna alqadab cadhadiisa mid laga aamin yahay wa fii bacdi nusaqi ma'muunan cinda alqadab markuu cadhoodo mid markaa laga aamin yahay waa inuu yahay oo cadhadiisaasi aanay ku ridaynin inuu markaa hadal beena yidhaahdo ama qiibo iyo been iyo waxa uu la yimaado qof markuu cadhooda isxakameeyo waa inuu yahay dadka qaar baa jira markay cadhoodaan yacnii xakamaha gooso oon wax joojiyaaba aanu jirin oo caytamayo waxay doonaan samaynaya markaa falaa tuqbalu lama aqbalayo shahaadatu man mid marag furkii lama aqbalayo laa yu'manu cinda qadabihi markuu cadhoodo aan aamin laga hayn cadhadiisa oo nafdiisu cadhadiisa ay ku leannu nafdiisa waxay ku xambaari kartaa markuu cadhoodo inuu wuxuu doono sheego waalkhaamisu ka shanaadna an yakuuna alcadlu an yakuuna shaksu waa inuu qofku yahay muxaafidan mid ilaaliya calaa muruu'ati midlihi kuwa la midka ah ee kuway markaa isku casriga yihiina weliba kuwa ilaaliya manaahijta iyo aadaabta sharcigu leeyahay waa inuu muru'adooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda ilaaliyaa waxaanu yidhi sheekhu waalmuru'atu haddaba takhalluqu alinsaan muru'ada laga rabo qofku inuu ilaaliyo waa takhalluqu linsaani insaanku inuu ka khuluq iyo dabeecad iyo dhaqan yeesho bikhuluqi amhaalihi kuwa la midka ah akhlaaqdooda iyo dhaqankooda oo weliba waxa markaa min abnaa'i casrihi abnaada iyo wiilasha iminka wiilalun loogama jeedee waxa looga jeedaa un dee wiilaliyo hablaba waa soo gelayaan yacnii dadka ay isku facaya isku casriga yihiin fii zamaanihi wakhtigiisa wa makaanihi iyo meeshiisa waa inuu ilaaliyaa akhlaaqda iyo dhaqanka ay leeyihin weliba waxa u sii qaydan miman yuraacii manaahija sharci wa adaabihi takhalluqu lmar'i bikhuluqi amhaalihi min abnaa'i casrihi miman yuraacii manaahija sharci wa aadaabihi fii zamaanihi wa makaanihi waa inuu qofku ka caado yeeshaa dhaqanka ay leeyihiin kuwa la midkaahi ee wakhti ay isku casriga yihiin ee weliba kuwa ilaaliya sharciga manhajkiisa iyo aadaabtiisa ilaaliya kuwa ay isku casri tihiin oo isku wakhti tihiin oo isku meel tihiin baa jiro aan sharcigii ilaalinayno qadaadada xiray oo surwaalada jeexjeexsay oo maradu ka dhacayso oo dee allow sahla hablihii markaa dee kuwa qaawan oo markaa ismurxiyey oo dee imtixaaman baa jira dee ma aha un markaa inay isku wakhti ahaataan isku meelna ahaataan looma jeedo ee waa kuwa sharciga iyo adaabtiisa ilaaliya muru'ada iyo dhaqanka ay leeyihiin waa inuu qofku ilaaliyo fii zamaanihi wa makaanihi waxaanay isku khilaafdaa xagga ashkhaasta iyo xagga wakhtiyada iyo xagga meelaha muru'adu cadaaladdu isma khilaafda iyada shayga cadaaladda la yidhaahdaa iyadu isma khilaafdo ka dadka ugu sarreeya ka ugu hooseeya cadaaladda shuruuddeeda way ka siman yihiin laakiin xagga muru'ada way ku kala dumayaan dee waxaa laga yaabaa yacnii qof markaa isagu dee arday diineedahoo markaa diintii baranaya iyo mid kale oo markaa isagu dee aan taa baranayn laakiin diintii ku dhaqmaya in kan waxaa markaa muru'adiisa dhaawacaya inaanay kan dhaawacaynin oo way isku khilaafaysaa markaa xagga ashkhaastii waxay isku khilaafaysaa xaggii zamanadii dee xilligii hore iyo iyo xilligani isku mid noqon maayaanoo xilligaa hore wax khaarim lilmuru'a ahaa ayaan maanta ahay wax maanta amaan shalay ahayn amaakindii iyo asminadii bay isku khilaafaysaayo ay isku khilaafaysaao masalan waxaa la arkaa dee dadka qaarkood waxan inay markaa muru'adoodii dhaawacayso laakiin qaar aanay dhaawacayni saynu arki doonno dee iminka adigoo iska qof caadiya ah inaadun markaa tira islaanta iska soo fadhiisood markaa salladda ama bacda soo qaadatood markaa suuqaa soo gasho oo dabeetana tira intaasoo tamaandhaana igu rid intaasoo markaa igu rid aad tidhaahdo dee waxaa muru'adaadi bay dhaawacaysaa laakiin dee ninka u dheel hayste isagu iska soo galay wixiisa iska soo qaata dee kaa waxba ka dhaawici mayso yacni markaa shaksi ayaa laga yaabaa iyo shaksi markaa inay u kalao wakti iyo wakti inay u kalao zamanka labdiisa ayaa isaguna kala dumaya oo dee wakti markaa wax waliba isku daateen oo masalan la qaxayo oo kale iminka in dabad wax lagu cunaa dadka aan suuqjoogga ahayn inay dabad wax ku cunaani waxa weeye waa wax muru'ada dhaawacaya qofkii aan suuqjoog ahayn dee haddii markaa la yaacayo oo intay wax dhacaanba dee dadkiiba bannaan ay wada taagan yihiin dee bannaankaasumaad markaa fadhiisan dee berigii masalan la qaxaya bannaanka loo baxay dee cid kastoo isku xilli waa la durkayo qofkiisao halkaa kasii muuqdo kaadidiisa halkaa iskala fadhiisanaya waayo ban baa qaarkood teganoo meel alla meelay isku qariyaanba ma jirto iyo suuliyaad geshaa ma jira waa bankaasu waxoogay halaa ka libidha iyadoo cid wala ku arkayso marka hadday masalan iyadoon wax waliba caadi yihiin dee nin weyn oo markaa aan suuqjoog ahayn dee halkaa suuqa inu wax iskaga cuna rag waaweyn baad arkaysaa oo ama xabxab iskaga cunayo ama liin iskaga cunayo ama dee la fadhiya aad arkaysaa dee qofkaasi muru'aiyo sharaf ma leh wax muru'aiyo sharaf uu leeyahy ma jiro laakiin qofkaa miiska ku haystee suuqa fadhiyaa dee halkuu isagu isaga kaloodhadiisa yar hadduu miiska iskala hoos fadhiisto isaga markaa way furado waa qof suuqjooga markaa saasay isugu khilaafaysaa wakhtiga iyo ashkhaasta ay isugu khilaafaysaa falaa tuqbalu lama aqbalayo shahaadatu man laa muru'ata lahu qofkaan muru'a lahayn ee aan markaa khuluqaa iyo dhaqankaa iyo akhlaaqda dadka la midkaee sharciga ilaaliyaan ilaalinaynin kaasi markaa markhaatiisa lama aqbalayo cadaaladiisa meesha ka baxday leanna qofku haddaanu muru'a lahayn xishood ma leh qofku haddaanu xishood lahaynna wuxuu doonaaba odhanaya oo xadiidkii saxiixa waa kii ahaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shita mar haddaanad xishoonaynin waxaad doonta samee markaa haddaba mihaal binus wuxuuhi kaman yamshi waaba ka soconaya fi suuqi suuqa dhexdiisa magshuufa ra'si isagoo madaxiisu faydan yahay weliba culimmada oo kale xilliyadaa hore hadday madax faydnaan markaa suuqa ku manaan dee waxay ahayd markaa iyadu wax muru'ada dhaawacaya laakiin wadaad iska madaxa qaawani maanta yacni waxba yeeli maysa markaa oo axtaashi berigii hore ayay ahayd socodkuna waxba qayd ma aha inuu soconayo eh yacni waxa weeye ku dhex jooga uun madaxan ku dhex fayta awil badani ama jidhkii hayri alcawra ee aan cawrada lahayn ayuu fayday walaa yaliiqu bihi daalika kaasina uma habboona wuxuu habboonna ma aha oo qof suuqjooga ma aha dee hadduu xamaal yahay ou markaa dee koorhkii iyo shaarkiiba iska dhigto ou dabeetana garan yar la soo hadho ou dee halkaa iskala dhex hordo dee isagu waa suuqjoog laakiin ninaan suuqjoogayn hadduu garan iskaga dhex maro magaaladii amaba kabala'aanba iskaga dhex maro dee waxay noqonaysaa markaa muru'ala'aan bay noqonaysaa amaa kashfulcawrati fa xaraamun ayada cawrada in la faydo qofku cawradiisa markaasuu muujiya iyadu waa xaaraanoo dembiyaalka markaa sakaa'irka ayay markaa ka mid noqonaysaa qofkaa suuqa markaa wax ku cunaya wax ku cabbaya ayaa markaa iyaduna ka mid noqonaysa dariskeenna qaybtuna halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال فاصل في أنواع الحقوق xuquuqda noocyaalkeedii buu faslayahay waa marka laga eego xagga inta tirada iyo nisaabka ay noqonayaan markhaatigoodu xuquuqdan la eegaya waxa weeye xagga xaq walba xagga inta loo shardinayo markhaati xaggaasa xuquuqda laga eegayaa waana markaa xuquuqda aadamiyiintana saddex buu sheekh ka dhigay xuquuqda ilaahay saddex buu ka dhigayaayo markaa lix ayay inoo noqonaysaa markaa wuxu uhi sheekhu raximah ullahu tacaala walxuquuqu darbaani xuquuqdu waa laba qaybood axaduha xaqu ullaahi tacaala waa xaq ilaahay uu leeyahay wasayaati alkalaamu calayhi ka hadalkiisuna wuu inoo iman doonaa wahaaniy ka labaadna xaqu alaadamiyi waa xaq aadamiya bini aadmi leeyahay fa amaa xuquuqulaadamiyiina aadamiga xuquuqdooda fa halaaatun waa saddex wa fii bacdi nusakhi fa hiya calaa halaasatin waa saddex qaybood calaa halaaati adrubin waa saddex qaybood darbun ama darbin labada waa la odhan karay axadumaa darbun laa yuqbalu fiihi lama aqbalayo ilaa shaahidaani dakaraani laba markhaati oo lab mooyaane oo falaa yakfiihi rajulun wamra'ataani nin iyo laba dumar kuwa fillaa wa fasala almusanifu hada darba biqowlihi buu ku fasiray huwa maa laa yuqsadu minhu almaal waa waxaan xoola looga qasin wayatalicu calayhi اrijaalu haaliban ragguna inta badan ay daalacdaan ay ogaadaan ka talaaqin iyo wa nikaaxinba weeye wa min hada darbi aydan noocan waxaa ka mida aan la aqbalin laba ninoo markhaatiye mooyaane cuquubat ullaahi tacaala muujibu cuquubat illaahi tacala ilahay cuqbadiisa wuxuu waajibinaya kaxaddi shurbi ma wey ow cuquubatin liaadamiy ama cuquubo aadami uu leeyahay ka tacsiirin iyo waqisaasi ma weeye waxa uu sheekhu leeyahay raximah ullahu tacaala walxuquuqu darbaani xuquuqdu waa laba qaybood axadumaa labadaa qaybood midkood xaqu llaahi tacaala waa xaq ilaahay uu leeyahay wasayaati alkalaamu calayhi waanu inoo iman doonaa ka hadalkiisu wahaani ka labaadna waa xaqu laadamiyi xaq aadami leeyahay fa amaa xuquuqulaadamiyiina haddaba aadamiyiinta bini aadmiga xuquuqdoodu marka laga eego waxaana laga qaybinayaa waa xagga xagga markhaatiga eh fa halaaثatu adrubin weeye wa fii bacdi nusaqi fahiya calaa halaaثati adrubin waa saddex qaybood nooc darbi qaybood baa laga wadaa waxaad ohan kartaa darbin oo adrubintaad ka bedelan ama darbun waa khabrun msdayn maxduufin oo axadumaa darbun waa qayb laa yuqbalu fiihi aan la aqbalaynin ilaa shaahidaani dakaraani waxa la aqbali keliya laba markhaati oo lab ayuunbaa la aqbalaa oo falaa yakfiihi rajulun wamra'ataani nin iyo laba dumari kuma filla nin iyo dhaarina kuma filla li'anna wixii aan nin iyo laba dumara ku sugminin nin iyo dhaarna kuma sugmaan li'annahu nin iyo laba dumara ka xoog badan nin iyo dhaar wixii nin iyo laba dumara ku sugmaana nin iyo dhaar wuu ku sugnaa ilaa adigu cuyubaha dumarka mooyaane markaa halkan markhaatiga noocana wuxuu ina yidhi wahuwa maa laa yuqsadu minhu lmaalu waa waxaan xoolo looga qastinin aslan maal loogama qastiyo wayadalicu calayhi rijaalu haaliban ragguna inta badan ay daalacdaan fii khaalib alaxwaal ay daalacdaan oo ay ogaadaan weeye ka dalaaqin waa furiinkii wa nikaaxin waa guurkii dee loogama jeedo xoolo soo ceshigii markhaatigii markhaatiga laga noqonayay kafaaladii dhimashadii wakaaladii dardaarankii cuquuddii markaa shuraakowgii wixii la midka ahaa wa min hada darbi aydan noocan waxaa ka mida laba markhaati oo la mooyaan wax kale aqbalaynin cuquubat ullaahi tacaala wa calaa taqdiiri mudaaf oo waa muujibu cuquubat illahi tacaala cuquubo ilaahay leeyahy wixii waajibinayey kaxaddi shurbi waa xaddi shurbi iyo xadkii khamriga cabitaankiisa aw cuquubatun liaadami ama cuquubo aadami leeyahay wixii waajibinayey cuquubadaasi waa ka tacsiirin waa ganaax iyo edbintii wa qisaasin kaa markaa laba nin mooye wax kale lama aqbalo dumarna maba soo galaan waayo labada nin baa ilaahay ku caddeeyay xagga furiinka iyo xagga rajciya xagga wasaayadaba imaamu maaligna zuhri wuxuu ka warinayaa inuu yidhi madati sunna taxaabigaasi taabicigaasi waana waxay ku tagtay sunnihi taqarrada wa habat biannahu laa laa tajuus shahaadatu nisaa'i fi lxuduud walaa fi nikaxi waalaaq inaanay bannaanayn marag furka dumarku xuduudda iyo guurka iyo fariinka wixii la soo sheegay ee ayaguna la midka ah ee macnaha la wadaagaya ee aan maal looga qasay ragguna ay daalacdaanna kuwaasaa looga qiyaastay wa darbun qayb aakharu oo kale yuqbalu fiihi axadu alaa axadu umuurin halaaa arrimo saddexa midkood baa la aqbalaa imaa shaahidaani ay rajulaani laba nin aw rajulun wamra'ataani nin iyo laba dumara ow shaahidun waaxidun wayamiinu lmuddaci ama hal markhaati iyo dhaarta ka sheeganaya wainamaa yakuunu yamiinu wuxuu noqonaya bacda shahaadati shaahidi intuu markhaatigiisu marag furay dabadii wa bacda tacdiilihi intii la tacdiiliye dabadii wayejibu waxaa waajib an yadkura fii xalifihi inuu ku sheego ana shaahidu saadiqun inuu ku sheegayo fii maa shahida lahu bi wuxuu marag furay fain lam yacrif ilmuddaci haddaanu dhaarno waa talaba yamiina khasmihi uu dalbo falahu daalik fain nakara khasmuhu hadduu markaa diido falahu an yaxlifa yamiina araddi inuu markaa dhaartaa buu leeyay fi ladhari وفsر المصنف hاada drbna wuxuu ku fasiraya بأنhu ma kana الqasd minhu almaal waa ka uu yahay qasadkii ujeedada looga jeedaa xoolo uu yahay waxau sheekhu uhi raximah الlah taعaalى وdرb aakharu nooc kale oo xuquuqdii kamida xuquuqdii bini aadmiga yuqbal fiihi أxadu umuuri ثaلaaثة arrimo saddex midkood baa la aqbalaa markhaati u noqda إma shaahidaani in la helo laba markhaati ay rajulaani laba nin oo dee maraggala wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum aw rajulun wamra'ataani ama nin iyo laba dumar ah fain lam yakuunaa rajulayni fa rajulun wamra'ataan se ilaahay yidhi nin iyo laba dumar ah aw shaahidun waaxidun marag keliya wayamiinu muddici iyo muduci dhaartii muduci dhaartii mudicigoo dhaarta xadiidka muslim iyo kayrkii uu warinayaana annahu sala allah ala slm qadaa bishaahidin wayamiin imaam shaafici fi lamwaal xagga xoolaha ayuu ku xukumaya haddaba wuxuu inoo sheegayaa marka hal markhaati u furo goorta uu dhaaranayo markaa qofkan mudiciga ahi soomaaliduna waxay tahay lugkaabta markhaatiga waxay dhaha lugkaabta oo markay dacwinayaan bay idhaahdaan wixii iga gaabtana lu kaabtaanu leehay macnaha hadduu markhaatigu iga gaabto dee dhaar baan ku dheeraynayaa weeye saasay dhadaan wa innamaa yakuunu yamiinuhu dhaarta waxay noqonaysaa qofkan muducigaa bacda shahaadati shaahidihi intuu markhaatigiisu marag furay ee wixii caddeeyey wa bacda tacdiilihi intii la tacdiiliyey weliba ee uu caddaatay inuu maraggal yahay marka uu markhaatigii furo de waxaaduu furo marka la tacdiiliye uu noqdo qofkii qof markhaatigal ah intaa kadib ayuu dhaaranayaa weliba wayejibu waxaa waajib an yadkura fii xaliifihi inuu sheego anna shaahidu saadiqun inuu markhaatigiisu run sheegayo wallaahi inna shaahidii lasaadiqun fiima shahida lii bihi wa ana mustaxiqun lahu wuxuu ku dhaaran u odhan wallaahi markhaatigaygu run buu sheegayaa waxaa uu ii furay aniguna waxaa uu ii furay waxa igu wallaahi inaan leeyahay waa inuu ku sheegaa runta markhaatigiisa fain lam yaclif almuddici haddaba mudicigii haddaanu dhaaran markii markhaatigii u furay halkii markhaati uu dhaartii iska dayay waa dalaba yamiina khasmihi wuxuu idhi isagu hay dhaarto anugu waxba dhaar raacin maayo markhaatigaase isagu hay dhaarto falahu daalik sidaa wuu leeyay inaanu dhaarannina uu dhaarsado dhaarta wuu kaga tawarruci karaa faina kana khasmuhu laakiin hadduu diido dhaarta kii ay haysteen ay murmayeen falow waxaa u sugnaaday an yaxlifa markaa inuu dhaarto yamiina raddi yamiintii celinta filadhari li'annahu tani hadda tii uu ka tegey maaha eeyamiintani yamiin marduudday noqonaysaa tii aynu lahayn ma waxay noqonaysaa iqraar bay la martaba noqonaysaa mise waxay la martaba noqonaysaa bayina ayay la martaba noqonaysaa tii bay noqonaysaa ee imika tii alyamiin maca shaahid ma noqonayso imika markaa horena waxaa dhaarta xaggiisa yacni xoojinaya shaahidka iminkana nukuulkan iyo diidmadan uu diiday li'annahu markaa taa hore dee xagga xoolaha un bay ahayd amaa tani mar hadday yiminu marduudo tahay dee markaa waa jamiica alxuquuq oo dhan hadduu markaa dhaaran waayana dee waa kala tagan weey wa fasala almusanifuna wuxuu ku fasiray hada darb fi ladhar markaa waa qowl laba qowl baa ku jira qowlka adharka ee muuqaalka badan xooga badan wa fasala almusanifu hada darb wuxuu ku fasirayay biannahu maa kaana alqasdu minhu almaal faqad waa ka xoolo uun looga qastiyo in wax kale looga qastinin waa wixii xoolo uuna iyo wixii xoolo looga qastiyo wa darbun aakharu nooc kale yuqbalu fiihi waxaa la aqbalaya axadu amrayn laba arrin midkood imaa rajulun wamra'ataan nin iyo laba dumara aw arbacu niswatin afar dumara wa fasala almusanifu ha darbana biqowli buu ku fasira wahuwa maa laa yaطalicu calayhi rijaalu qaaliban waa wax an raggu inta badan daalacan bal naadiran mar la arrigun ay ku daalacdaan ka walaadatin iyo waxyadinba wey wa ridaacin iyo jaqsiintii waclam waxaad ogaataa annahu laa yahbutu shay-un min alxuquuqi kuma sugmayo bimra'atayni wayamiin kuma sugmayo waxau sheekhu yihi raxima ullah tacala wa darbun aakharu qayb kale oo xuquuqdii aadamiga ka mida yuqbalu fiihi axadu amrayn laba arrin midkood baa la aqbalaa isagu labuu inoo sheegaye mar haddii labadii ninna waa la aqbali karaa laba ninna waa la aqbali karaa ee tagu khaaskaa unbuu sheegayaa imaa rajulun wamra'ataan nin iyo laba dumara aw arbacu niswa ama afar dumara mar hadday nin iyo laba ku sugmayaanoo shahaado markaa adcafa laba ninna way ku sugmi kartaa tani wafasara almusanifu waxaanu ku fasiray afar dumaroo markaa keliya haada darba biqowlihi buu ku fasiray wahuwa maa laa yaطalicu calayhi rijaalu haaliban waa waxaanay raggu inta badan aanay daalacanin bal naadiran si naadira uunay u daalacdaan dee dhakhtar oo kale ayaa markaa daalacan kara ogaan kara lakiin raggintooda kale aanay daalacanin ka walaadti waa dhalmadii dee halkay ku dhalayso haweenaydu yacni dee waxaa laga yaabaa rag inuu ka tago una dhakhtarin waxaydan iyo caadii iyo bikaaradii iyo ceebihii markaa dee taxta hiyaab maryaha hoostooda ahaa taa markaa waa loo waridaacin iyo jaqsiintii naaska la jaqsiinayey waxaana markaa ibnu abi shayba ay zuuri ka wariyay uhi madati sunna annahu yajuus shahaadatu nisaa fimaa laa yatalic calayhi hayruhunna min cuyuubi nisaa inay dumarku markhaati ka noqonayaan waxaan raggu inta badan daalacanine ceebahooda iyo arrimahooda waclam waxaad ogaataa buuhi sheekhu annahu laa yahbutu shayun min alxuquuq wax xuquuqda ka mid inaanu ku sugnaanin biimra'atayni wayamiin laba dumara iyo hal dhaar inaanu ku sugmin waxaa kaloo sheekhu uhi wa amaa xuquuqullaahi tacaala ilaahay xuquuqdiisu falaa yuqbalu fiihi nisaau bali rijaalu faqad dumar markhaati kama noqdaan wahiya ay xuquuqullahi tacala calaa alaaati adrubin waa saddex qaybood darbin ama darbun laa yuqbalu fiihi aqalu min arbacati min arijaal afar ragga wax ka badan ka yar lama aqbalo wahuwa zinaa weey wayakuunu nadaruhum lahu waxaanu noqonaya egmada ay zinada eegeen liajli shahaada falow tacamaduu hadday u badheeraan an nadara likayriha inay weegaan fasaquu faasiq bay noqonayan warudda shahaadatum waa la celinaya amaa iqraaru shaksin bizinaa qof qirashadii zinaa uu qirto fayakfii fi shahaadati calayhi rajulaani laba nin ayaa la aqbalayaa fi ladhari haddaan qabanno wuxuu sheekhu yihi raxima allahu tacaala wa amaa xuquuqullaahi tacaala ilaahay xuquuqdiisa falaa yuqbalu fiiha nisaau dumarku ma soo galaan bal irijaalu faqad ragga oo keliya ayuunbaa ka markhaati noqda wa hiya xuquuqullaahi tacaala ilahay xuquuqdiisii weeye wahiya ay xuquuqullaahi tacaala calaa alaaati adrubin waa saddex qaybood darbin qayb ka bedo ama darbun axaduna darbun laa yuqbalu fiihi aqalu min arbacati min arijaal afar raga wax ka yar lama aqbalo huwa zina waana zinada waana ta ilaahay leeyahay waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa kuwa dumarka dhowrsoon zina ku sheegaya ee aan afar markhaati loo imanin siddeeta jadaal ku dhufta baa ilaahay xadiidkii saxiixa ahaa imaam muslim warinayey sacd ibnu cubaada waa kilaha rasuulka la wajadtu maca imra'atii rajulan haddaan xaaskayga nin ugu maado ohmilo miyaan u kaadin xataa aatiya biarbacati shuhadaa ilaa intaan afar markhaati ka raadinayo markaasuu yihi nacamha wahuwa zinaakaasi waa zinada wayakuunu nadaruhu markhaatiyada eegmadooduna wuxuu noqonayaa liajli shahaada markhaati fur darteed ayuu noqonayaa marka ay yacnii u eegaan markhaati fur ayay markaa markhaatigoodu markaa la aqbalaya falow tacamaduu hadday u badheen an nadara liayri likayri shahaada iska eegaan hadhow tana laydhaha markhaati fura fasaquu eegmadaasay ku faasiqoobayaan warudda shahaadatum shahaadadoodana waa la celinayaa markay arrintaa dee caadaystaan weeye daacadoodana macaasidoodaaanay ka qaalib noqonin baa laydhaha ama iqraaru shaksi bizina qirashada zina marka laga markhaatkacayo fa yakfi fi shahaadati calayhi iqraarkaa marka laga marag furayo rajulaani ayaa ku filan fi ladhari haddaynu qabno qowlka xooga badan muctamadka hadduu wuu qirtay zinada ay tahay laba nin baa ka marag fari karaa laakiin qofkani wuu zinaysay hadday tahay afar markhaati oo ragga waa in la helaa weliba si cadna yacnii u arkayay zinadaas yacnii sida farta iyo fargash fargalku isku yihiin oo kale inay isku ahayeen arkay unbaa marag furaya wa darbun aakharu min xuquuqi illaahi tacaala qayb kale oo xuquuqda ilahay ka mida yuqbalu fiihi itnaani laba ayaa la aqbalaa ay rajulaani laba nin wafasara almusanifu hada darban biqowlihi wahuwa maa siwa zina min alxuduud waa wixii zina ka soo hadhay ee xuduuda ka xaddi shurbin وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه وحلق له رجل واحد من كريا وهو هلال شهر رمضان وبشهر رمضان بلا شهر فقد وكري دون غيره من الشهور بلاها كلمية وفي المبسوطات كتبها الدائرية الفيديي مواضع أيها كسر أن يقبل فيها شهادة الواحد فقد لا أقبله منها وحق شهادة اللوث ومنها وحق بأنه يكفي يكتبى في الخرص بعدل واحد إيه الوكافتوبية waxaa sheekhu uhi raxima ullahu tacala wadarbun aakharu min xuquuqi illaahi tacaala nooc kale xuquuqda ilaahay ka mida yuqbalu ay rajulaani laba nin baa la aqbalaa wa fasala musanifuna haada darba wuxuu ku fasiray biqowlihi ayuu ku fasiray wa huwa maa siwa zinaa min alxuduud waa wixii markaa ka soo hadhay zinada ee xuduuddii ah ka xaddi shurbin waa khamriga cabitaankiisa ogada qaaticu ariiqnimadii yacnii dhaac tuugadii oo kale labadaa wax ka yar lama aqbalo wa darbun aakharu nooc kaloo min xuquuqillaahi tacaala ka mida yuqbalu fiihi rajulun waaxidu nin keliya la aqbalaa wahuwa hilaalu shahri ramadaan faqad waa bisha ramadaan bilashadeeda xagga soom iyo taraawiixdii iyo dawitriga iyo wixii la midka ahaa duuna khayrihi min ashuhuur kuwa kale ee bilaha ah ayadan hal qof lama aqbalayo laba markhaati baa la shardiyaa welibana waxa markaa hilaalu bishahri ramadaan loo aqbalaya halka markhaati waa xagga soomka iyo taraawiixda iyobaa loo aqbalaya way xadiidkii abu daawuud uu warinayey ee ibnu cumar waa kii lahaa dadku waxay istusiyeen bilashadii bishii ramadaan waxaanan uga warramay rasuulka annii ra'aytuhu inaan bishii arkay baan uga warramay fa saamahu wa amara bisiyaamihi wuxuu wuu soomay nebigu waxaanu faray in la soomo keligiina wuu ahaa hadday laakiin bishan ramadaan bilashadeedu u tahay dee dayn muddadeed ama dalaaq dhicitaankii ama wax kale oo markaa lagu xidhay waxay leeyiin laba markhaati baa la rabaa ee waa soomka oo kelin baa ixtiyaad loo samaynayaa bisha shuwaal hadday tahay bilashadeeda iyada laba markhaati ayaa la shardiyaa oo dee soomkii yaqiin baa laga lahuub baa laga bixi karaa laakiin waa bilashada oo keliya wa fi lmabsuudaati waxaa ku sugan mawaadicu meelo yuqbalu fiiha la aqbalo shahaadatu lwaaxidi mid keliya marag furkii la aqbalo intuu sheegay un isagu weeye minaa waxaa shahaadatu lows shahaada lows lowska waataynu soo sheegnay inay tahay qariinu iyo wax la xidhiidhay oo xoojinaya qofkan muduciga ah sheegashadiisa markaa hal markhaati hadduu sheeguu furo caadili yacnii shahaado lows bay noqonaysay markhaati lows bay noqonaysay oo dhaarta xaggoodii bay marinaysay markaa shahaadatu lows waa taa wa minha waxaa ka mid annahu yugtafaa fi lkharsi xagga qiyaasidda rudabka bicadlin waaxidin ayaa lagu kaafdoomaa dadka ehlu timirta ah ayaa marka dee ay timir ay rudabkii dee timirtii ay bislaato in weli la jarin ayaa waxaa la sameeyaa sideed qofkani wuxuga sii cuno ilayse kaa lagu leeyahay si uu qofkani wuxuga sii cuno oo waxna uga bixiyo inta la jarayo ayaa waxaa jira nin khaarisa khaariskaasa waxaa la odhanayaa bal orodoo dhirtaa intaad dhex marto inta ka soo baxaysee timira qiimee baa la odhanaya waa qof ilaahay aqoontaa uu siiyey dabeetana wuu dhex maraya wuxuule geedkaa intaasoo timiraa ka imanaysa kaa kale intaasoo timiraa ka soo baxaysa kaasoo kale intaasoo timiraa ka soo baxaysa wixii marka laysu wada geeyo ayaa waxaa la soo saarayaa zako wixii lagugu lagu lahaa dabeedna waxaa la odhanaya warniyo waxay noqotay timirtaada ka soo baxaysa intaa xaqii fuqaraduna intaasuu noqday damintuka xaqa alfuqaraa dabeetana xaqii fuqaradu isaga dumadiisa noqonaysaa beertii hadduu doono wuu iska cuni wuu bixin isaga waxa laga rabaa un intaasoo timiraho masaakiinta ay le sakadii unbaa laga rabaa markaa kharsiguna waa kaasha markaa waa marag fur qofkani wuxuu ka markhaati kacayaa in beertan intaasi ay ka soo baxayso timiri marka shahaatu lkharsi bicadlin waaxidin baa lagu kaafdoomayaa iyo meelo kale oo fara badan wuxaa kaluu sheekhu uhi walaa tuqbalu shahaadatu alacmaal lama aqbalo indhoole markhaatiyii ilaa fii khamsatin wa fii bacdi nusakhi khamsi mawaadica shan meelood mooyaane waalmuraadu bihaada alkhamsatina waxaa looga jeedaa maa yahbutu waxaa ku sugnaada bilistifaadati faafto mihlu lmowt waa geerida wanasabi iyo nasabka lidakari nasabkaasoo loo sugay ow unthaa min abin aabolosi ow qabiilatin wakada alummuna waa yahbutu nasabu fiiha bilistifaada wuu sugmaya cala alasaxi haddaan qabanno wa mihlu lmilki lmutlaq milki la idlaaqoon sabab loo sheegin watarjamatu iyo tarjamadii waxa sheekuu leeyahay raximah ullahu tacaala waxaa la yidhaahdaa waxa laga marag furaya waa laba qaybood wax waa ficil waxna waa qowl wax waa ficiloo waasino waa khamri cabiddi waa dhac waxa weeyaan wax baabi'in ficil baa laga marag kacayaa taa waxaa loo shardiyaa inuu qofku arkayo qofka ficilkaa samaynaya ficilka iyo qofka samaynaya waa inuu arkaya qofkii isagu aan arkaynin kama marag furi karo taasi waa mid marna waxaa laga marag furayaa waa qowl waxa weeye cuquuddii heshidii la gelayay waa fasaqi waa dalaaqi waa furiin waa iqraarkii waxaa la shardiyaa taana maqal iyo arag wada jira waa inuu qofkan yacnii wax furaya wax fasakhaya labada caqdigan wada gelaya waa inaad maqlaysaa arkaysaana maqal iyo arag waa inay labadaasiba wada jiraan hadday ficil tahay ina arag keliya haddaba halkan sheekh wuxuu inoo soo qaatay qofka indhahala maadaama qowlkiina ay wada jiraan maqal iyo arag ay wada jiraan in laga maarmaantay marka ficil laga marag furayana ay tahay aragti qofkii indhaalaha markhaatigiisa ayuu anigu wuxuuhi walaa tuqbalu shahaadatu alacmaa qofkii indhaalaha markhaati furkiisa lama aqbalo uu ficilka marag furaya iyo qowlba ilaa fii khamsatin wa fii khamsati mawaadic wa fii bacdi khamsi mawaadica shan meelood mooyaane waalmuraadu buu yidhi bihaada alkhamsati shantan haddaba waxaa looga jeedaa maa yahbutu bilistifaada waxa ku sugma istifaado iyo faafid xuquuqda waxyaalaha qaarkoodna istifaado iyo faafid bay ku sugmaan qaarna kuma sugmaan waxyaalaha istifaado iyo faafdo ku sugma waa laga dhegaysan karaa qof inala marag fur istifaadana waa shuyuuc iyo maqal uu qofku ka maqla dad fara badan oo aanay suurtagal ahayn been inay ku heshiyaan waa fara badan yihin dumar ha ahaadaan dad faaskiina ha ku jiraan waana arrimahan inoo sheegi doono arrimahana wuxuu sharcigu sifaadadaa ugu sugay waa arrimo dheeraada inta badanoo mu'abbada muddadeedu markay dheeraato dee bilowgeedii markhaati looma soo taagi karo marka waxaa lagu kaafdoobay inay sifaado ku sugnaato iminka innagu waxaynu isu naqaannaa hebel hebel ina hebel ina heblaayo reer hebel haddii laydhaha maanta ninkani inuu hebel yahay iyo inuu qabiilkaya caddaynaya markhaati ha loo soo taagay haddii laydha cid soo taagi kartaa ma jirto le'anna waa arrimo muddo soo socday oo dheeraanaya oo bilowgeedii markaas in markhaati loo soo taagaana ay adag tahay saa daraaddeed baa sharcigu ilay diinteennu waxay ku dhisan tahay cala alyusr wa rafci alxaraj bay ku dhisan tahay ayaa istifaadada iyo faaftada ayaa lagu sugayaa taasaana laga markhaati furaya waar anagu weligeeba hargeysaan wada joogno in hebel baan u naqaani madabab waar dee gurigaabaan weligee waxaanu maqli jiray hebel inuu leeyahay dee mid iska soo baxay unoo hadda qabsaday markaa laga yeeli maayo saasaa loogu markhaati furaya waana in weliba dee marka uu qofku markhaati furayo aanu odrhanin waxaan maqlay dadka oo sidaa leh ila hadduu yidhaha waxaan maqlay dadka oo sidaa waxaa ku jirta markhaatiguu dusmaynayo qofku markhaatiguu dusmaynayo markaa uu hoos gelinayo dadkaan ka maqlay haddaad maqasho oonad rumaysnayna dee iska dhaaf weeye haddaad aaminsan tahay waxaad maqashay inay jiraanna waxaan markhaati ka ahay inuu hebel in hebel iyo inuu hebel dhintay waa inaad tidhahdaan markaa wuxuu la yidhi milu lmowt waa geerida oo kale asbaabtiisu way fara badan tahy dee hebel inuu dhintay iyun baynu maqallay dee hebel inuu dhinto baynu ka markhaati furayn hargeyso dhan baa ninka hebel la odhan jiray dee iminka allaha u naxariistay xaajigii masaajidka dhintay xaaji calimataan sow inuu dhintay maynaan maqal qof waxaa laga yaaba intayna qof joogtay goortuu dhintay inaynaan inaanu jirin laakiin haddana inu dhintay baynu ka markhaati waynu maqallay waa maqalka milu lmowt wanasab waxaa ka mida nasabkii oo loo sugaya lidakarin mid lab oo la leeya waa ina hebel aw unthaa ama markaa markaa lidakar lidakari unthaa yacnii mid labbaa nasabkiisii la sugaya ama mid dhadig min abin aabbaa loo sugi aw qabiilatin oo wuxuu leeyahy waxaan markhaati ka ahay ninkan inuu hebel hebel yahay gabadhani inayna hebel tahay markay qabiilo tahay waxaan qirayaa ninkan inuu qabiiladaa yahay haweenadan inay qabiilada tahay baan qirayaa le'annu aragti shaqo kuma leh waxa laga marag furaya un markaa waxa weeye mawdka iyo nasabka iyo waa istifaadaya faafidda ah wakadalummu hooyaduna waa la mid yahbutu nasabu fiiha wuxuu ugu sugnaa bilistifaadati cala nasax istifaadu ugu sugbaa waa nasab luqawiya nasabka sharcigaa aabbaha ayaa leh udcuuhum liaabaa'ihim laakiin dee hooyada lafteed nasab bay leedahay wayna heblaayo hebel hebel oo ina heblaayo waa ta iminka marka maxkamadaha la geynayo hebel heblaayo hebel hebel oo heblaayo ina heblaayo hebel baa la odhanayaa marka inay dee dhashay heblaayo dhashay oo islaamta caynkaas ahay dhashay dee maynaa ka umurin inagu laakiin waxaynu dee inay faaftay oo dadku ay isla wadoogiin marka qofkii indhaala ah qofkaas inuu dhintay wuu ka marag furi karaa qofkaasi inuu nasabka iyo qabiilka uu ka marag furi karaa inay markaa islaamtaasi ilmaha dhashay wuu ka marag furi karaa le'anno waa wax istifaado ku sugma oo qofkii indhaala iyo qofkii indhaa qaba waa u siman yihiin wax aragti marka ku xidhan ma aha darisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam